dalkeena soomaaliya ayaa sanadihii dambe sameynayay horumare kala duwan oo ugu horeeyaan dhinacyada ganacsiga ee dhaqaalaha taasi oo dalku xilligan sameynayo kobac dhinacyo badan leh islamarkaana ay ganacsatada soomaaliyeed xooga saarayso sida ay u horumarin lahaayeen maalgashiga iyo waxsoo saarka dalka horumarada kala duwan ee ka jira dalka ayay sidoo kale dhallinyaradu qayb ka yihiin walow aynan gaarsiisanayn heerkii la rabay meelaha ayna dhallinyaradu xilligan si weyn ugu baraarugsanayn ayaa waxaa ka mid ah ganacsiga haddaba qaar ka mid a degmada dhoobley ayaan weydiinay sida dhallinyarada ku nool dalkeena soomaaliya gaar ahaan magaalada dhoobley ay u samaysan karaan ganacsiyo yaryar iyadoo laga faa'iidaysanayo soo kabashada dalka dhallinyarada ayaa sidoo kale ka warbixiyey sida ay dhallinyaradu u gaari karto horumaro iyagoon cidna wax ka sugin magacayga waa mukhtaar axmed yuusuf qaababka ay u bilaabi karaan waxaa ka mid ah nin kasta oo dhallinyaro ah wuxuu leeyahay taalent ama meel uu ku fiican yahay nin wuxuu ku fiican yahay macalinimada nin wuxuu ku fiican yahay ganacsiga nin wuxuu ku fiican yahay muxuu ahaa ninba meel buu ilaahay wuxuu ku siiyey taalent ama xirfadu ku siiyey nin kasta marka intuu fariisto oo xirfadiisa meeshii ku jirta uu fiiriyo isagoo kaashanaya dadka walaaladiisa aqrabadiisa waxaa ogna maan dadka soomaaliya dad qaar loo dhoofaa jiro dadka qaar dad walaal oo ganacsi ku jira jiro dadka qaar bangiyo iyo waxay la baangiya la macaamili karaan marka nin kasta isagoo xirfadiisa eegayo in uu kasoo bilaabo meel hoose ka macalinka ah in uu furto iskool barayfad u ah oo dadka soomaaliyeed uu wax ku barayo midka businessmanka ama businesska jaamacadda kasoo bartay intuu hay-ad u shaqeyn lahaa inuu isaga business yar iska furto ku sabro iska dulqaato maanta waxaa la yaabaa in maanta dulqaadkii ganacsiyada yararka ahaa lagu soo wadi lahaa aysan dhallinyarada lahayn nin dhallinyaro oo dukaan fadhiya ma arkaysid waxaan sibdaraa ina maanta aan ka xishoonayno inaan gacanteen aan ku shaqaysano marka waxaan ku boorin lahaa dhallinyarada meel kastoo ay joogto in haba yaraadana wax iyaga ay leeyihiin oo xor ay u yihiin in ay bilaabaan iyagoo ka faa'iidaysanayo ilaha dhaqaale ee markaa u dhow ama walaal ha ahaado ama bangi ee la macaamilaan ha ahaado ama dadka soomaaliyeed waxaa jirto shirkado isugu imaadaan oo saaciideya dhallinyarada sidaasoo kale fikradooda inay la imaadaan mar kadib iyadana sidaas lagu saaciideeyo dadka soomaaliyeed ee afrika iyo eshiya iyo yurub maalkooda ku ganacsanaya oo mahantidooda gelinaya maanta hadday soomaaliya ka samaysan lahaayeen horumar weynaa la gaari lahaa magacaygo saddexna waxa weya oogle maxamed cabdi waxaan ka mid ahay dhallinyarada degmada dhooley ku nool dhalinyar ahaan inta badan waxaan aaminsannahay waxbaan soo baranay shaqa dowlad in laga sugo ama hay-ad laga sugo waxayna ay caqabada iska adkaatay in la abuuro markaa dhallinyar ahaan waxay la qurux badan inay mar walba shaqa abuur la isku dayo ganacsiga ayaar markaa qofka dhallinyarada ee iskii wuxuu abuura nooc doonayaada ganacsato way badan jirtay majar u samaysan karaa hotel yar buu samaysan karaa miis yar buu meel dhigan karaa wuxuu doono nin walba ka ganacsan karaa laakiin ganacsi walba oo koray ama nin walba oo ganacsada caana oo deegaanka soomaaliyeed maanta ama geyiga soomaaliyeed laga yaqaano waxaa beysig u ahaa inuu meel yar kasoo bilaabay marka dhallinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan khaasatan dhallinyarada degmada dhobley waxaan kula talinahaa inay shaqa abuur iyaga samaystaan ama labalabo ama sadexsadex inta isugu xidhaan inay shaqa abuur samaystaan ninkii awoodana inuu miis gaara samaysto cidnana inu wax ka suun marka mustaqbal dhalinyar soddonkaasna dowladdu burbur ay ku jirtay waxa keliya maadaama maanta aad moodo in lasoo kabanayo waxaa ila qurux badan nin walba inuu ganacsi isaga u gaara uu samaysto si dhallinyarada ay uga baxaan mustaqbal la-aantan taariibkan dhibaatooyinka faraha badan dhalinyarahayso inuu nin walba inuu shaqa abuur la yimaado magacay waa muxiidiin saxan khaliif horta bulsho walba oo nool lafdhabarteeda waa dhallinyarada dhallinyaradu hadday xumaato waxa kaloo dhan magaratay ma hagaagayaan marka dhallinyaradu waxay uga faa'iidsan karaan fursada ganacsiga ee dalka ka jira kow marka koowaad inay magaratay gartaan dantooda oo ay magaratay fahmaan shaqada halka ay ka jirto maalan waddanka waxaa ka jira fursado badan oo shaqo laakiinse dabcan markaa fiiriso dhanka lacagta iska yar dhallinyaradeenna badankood waxay ka faanaan shaqooyinka qaar inay qabtaan sida inay noqdaan weyta inay magaratay dhar wareejiyaan iyo inay magaratay miis meel ka furtaan marka midda koowaad dhallinyarada waxaan ku boorinayaa inayna horta noqonin dad wax ka faana wax walbana ay kasoo bilaabaan hoos shaqo walba oo magaratay adduunkan heel sare leegan waxaa laga soo bilaabaa meel hoose marka dhallinyarada waxaan ku boorin lahaa magaratay inay magaratay wadanka magaratay dhinac ka qabtaan ooy magarata ka qayb qaataan dibudhiska iyakoo magaratay shaqo walba oo markaas taagan qabanaya oon ka faanin